assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan dhegeysi walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa isa jigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeenimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinka inaad ku dhegeysan doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay gobolka hiiraan caawa ka imaanaya waxay sheegeen in dagaalo culus halkaas uu ku socdo islamarkaana u dhexeeya al-shabaab iyo dadka markaasi macuusle magacbaxay wararkii ugu dambeeya aad maqli doontaan macuusleyda oo weerar kud ku qaaday deegaanada ama fariisanka al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka hiiraan duleedkeeda halkaas oo markaa dhowaan ay wax kor u dhaafa ama kor u dhaafa labaatanay ay ku dileen dosha shacaba caawa aad maqli doontaan wararkii ugu dambeya arrintaas ku saabsan wasiirka batroolka soomaaliyana arrintaas ayuu ka hadlay isagoona si kul uga hadlay ambaarena u jeediyay al-shabaab waxaad maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu magacaabay la taliyihiisa arrimaha xiriirka dowlad goboleed dalka caawa ayaad dhegeysan doontaan oo barnaamijkeena wareega wararka afar labaatanka saac aad ku maqli doontaan wuxuu kale ama qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa qaybka gudoomiyaha midooda afrika ayaa soo magacaabay ergey gaar ah ee soomaaliya isagoo kalena ah madaxa admis isagoona bedeli doona ambasto francisco madera caawa ayaan idiin soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qaybka noqon doona gudoomiyaha golaha badbaado bulsho nabadoonna abaabul waxa uu markaas madaxweynaha soomaaliya ugu baaqay in markaa wax ka qabto dagaalada markaasi iyo qorshayaasha dagaalka al-shabaab ee markaasi dadka shacabka ay ku beegsanayso shir jareed uu qabtay soo gudbi doona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdishona waxa uu sheegay in dhowaan markaa ama xilka laga qaadi doono islamarkaana wuxuu ka hadlay waxqabadkiisii saddexdii sano ee xulka uu xafiiska joogay qodobadaasi wuxuu soo koraya caawa maqli doontaan kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooyey ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
saxibyaal habeen wanaagsan oo yaraa idinkale barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraad ah dalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelinaa qodobada hordhac barnaamijka aad kusoo maqshanaya inoo socda waxaan isku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyey ee beledweyne gobol kiiraan ka imaanaya waxay sheegayeen halkaas eh, maanta dagaal culus uu ku dhex maray deegaanka lagu magacaabo geed weyn oo u dhexeeya degmada jalaqsi iyo deegaanka burweyn ee gobol kiiraan ka tirsan ciidamada deegaanka ee loo yaqaano macuuseeda iyo al-shabaab ayaan halkaa ku wada dagaalamay dagaalka wuxuu markaa uu ku dhammaaday dagaalka ayaa waxa uu markaa ka dambeeyey kadib markii ciidamada macuuseyda ay weerar ku qaadeen deegaankaasi lagu magacaabo geedweyn oo ay ku sugnaayeen al-shabaab waxaana halkaas eh, ka ag dhowaa ama ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimashada iyo dhaawac ayaa ka dhashay inkastoo weliba faahfaahin rasmi ah oo arrinta ku saabsan aan la helin dhinacyadana weli aysan xogta rasmi ah aysan ka bixin saraakiisha urjoogayaasha u ah ee maacuusleyda ayaa waxa ay sheegay inay weerarka ay ugu jawaabayeen hadkii habeenka hor al-shabaab ay ku xasuuqeen deegaanka af irdhowg ee u dhow degmada- degmada maxaas islamarkaana al-shabaab ay ugu dileen eh, ugu yaraan ilaa iyo shan iyo toban xubin sida halku dhigeen saraakiishu ma sheegin khasaaraha ka soo gaaray dagaalka dhankooda waxaana sidoo kale weli hadlin al-shabaab markaa faahfaahin kamaysan bixin dagaalka macuusley ay maanta ay kula galeen deegaanadaasi hiiraan ka tirsan maalmihii lasoo dhaafay bilooyinkii ugu dambeeyey baa gobolka hiiraan waxaa ka socday dagaallo culus oo markaasi ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku qaadeen al-shabaab islamarkaana dagaaladaas khasaare culus ay ka dhasheen dhinacyadana ay guul ay ka kala sheegteen hase yeeshee waxa uu sii qararaaday kadib markii al-shabaab dhowaan halkaas ay ku dirin wax ka badan dad gaaraya kow iyo labaatan qofood oo ay ku sheegeen in ahayn macuusley kuwa markaas heega gaawday deegaanada hirshabeelle gaaraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hase yeeshee macuusleydu maanta dagaal ay qaadeenna waxa ay sheegay in shan iyo toban xubnood al-shabaab ah in ay dileen hase yeeshee dhankooda al-shabaab weli kama aysan hadlin dagaalka iyo faahfaahinta khasaaraha marka dhankooda soo gaaray wixii kusoo kordha barnaamijkan idinkugu soo gudbana dhinaca kale wasiirka batroolka xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdirasaaq maxamed ayaa isna dhankiisa shir jaraad uu qabtay si adag uga hadlay khasaarihii iyo markaasi dhimashadii dhaawaca ka dhashay weerarkii al-shabaab ay halkaasi ku qaadeen islamarkaana wuxuu u cambaareeyey tallaabadaas wuxuu ku tilmaamay inay tahay arrin markaasi aada loogu xumaayo shacabka ugu baaqay in ay markaasi hal meel ugu soo wada jeestaan sidii markaasi la iskaga difaaci lahaa waa kan wasiirka batroolka ee soomaaliya oo ka hadlaya wixii ka dhacay beledweyne
آه، بسم الله الحمد لله آه، رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين markuu ugu horey waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii lagu xasuuqay shalay een, gobolka hiiraan ee, tuulada afaridood Een, waxaan leeyahay waa xusuuq yacni bini aadamnimada ka baxsan waxa ay shabaab ay geysteen Een, ayagoo beegsaday ee, dadkii caruurtii ee, ciroolihii dadkii ee, bilmugeyda ahaa oo dhan weliba aan ahayn dad dagaal ku jira ahaa dad safar ah ee, gubay baabuurtii arrintaas waa arrin dhacdo laga xumaado ee, dhacdo ee, laga filanayo dhaqanka shabaab oo aan ahayn dad diin islaama haysto markaa fiiriso lama dhihi karo dadkan waa dad ee, diinta islaamka haysto sababto islaamku ma ogola in naf la qaado Een, ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yiri qofkii naf badbaadiya wuxuu la mid yahay isagoo badbaadiyey adduunka oo dhan Ee, qofkii hal naf qaadana wuxuu la mid yahay isagoo adduunka oo dhan baabi'iyey marka een, wax uu ilaahay ee, mamnuucay dadka si ula kaca oo weliba si oo hayru caadi ah u samaynayo oo u baabi'inayo ummaddii soomaaliyeed islaamka ahaa Een, waa wax runtii aada looga xumaado Een, waxaa isleeyahay een, arrintaas ee, falcelin ayaa ka imaan doonto ee, shacabka soomaaliyeed khaasatan shacabka reer hiiraan ee, waxaan ku boogaadinayaa oo aan kula dardaarmayaa in een, la iska dhiciyo Een, maanta ma aha in yacni ee, shabaab shan iyo toban milyan oo soomaaliya ay sidaas ula dhaqmaan Ee, waxaa aaminsanahay een, dhaqankaas xun iyo f- ee, ee, dhibaatadii iyo xasuuqii ay shalay geysteen inay tahay een, inay keeni doonto inay shacabka u midoobaan ee, la dagaalanka al-shabaab sidaas lamida waxaan een, waxaan marka hore uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya een, xasan sheekh maxamuud garab istaagga iyo dhiirigelinta uu garab istaagan yahay dhaqanka een, een, een, uu garab istaagan yahay shacabka soomaaliyeed iyo ajandihiisii ee, ku wajahnaa in een, prioritiskiisa ama shaqooyinka uu raba inuu wadanka wax ka qabto ay tahay amniga in la saxo amniga in wax laga qabto sababtoo a wadanka horumar ma gaari karo ilaa amniga wax laga qabto Een, arrintaas waxay keenaysaa marka in dagaalka al-shabaab ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogaan ay ka qayb qaataan Ee, in dagaal- in al-shabaab lala dagaalamo waa mas-uuliyad wadareed ma aha mas-uuliyad keliya dowladda u taallo Ee, ma aha mid u taalla ciidanka qaranka sida keliya waxaa la rabaa shacabka soomaaliyeed een, inay si xowli ah uga qayb qaataan la dagaalanka al-shabaab waxaanan aaminsanahay in muddo kooban al-shabaab lagu soo afjari karo hadda reer hiiraan waa is abaabulayaan annaga wasiirada iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kasoo jeed- ka soo jeeda gobolkaas eh, waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dagaalkaas inay shacabka garab istaagaan inay in dadkii la mobilise gareeyo een, in layska dhiciyo al-shabaab meel lagu- meel lasoo saaro insha allah waana dhacaysaa Een, waxaa sidaas lamida aan uga mahadcelinayaa runtii eh, dadaalka iyo eh, uu wado eh, gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte runtii een, wuxuu bilaabay eh, saddex bilood ka hor in d- al-shabaab la iska dhicin karo waxaa laga xoreeyay al-shabaab eh, dhul eh, baaxadiisu ay dhan tahay laba boqol iyo konton eh, kilomitir oo ah dhul aada u weyn Eh, marka dhulkii eh, ilaa haddana wuxuu ku jiraa gacanta een, shacabka iyo gacanta een, ciidanka Een, marka eh, dagaalna kuma aysan soo qaadin meelihii laga qabsaday al-shabaab waxaa keliya oo dhaqan u ah oo ay yaqaanaan in si cadawnimo ah ay u beegsadaan dadka birmageyda ah oo ay ka mid yihiin caruurta iyo ciroolaha iyo dumarka ay ka mid yihiin marka eh, waxayna ku tusinaysaa arrintaas yacni eh, meesha ay taagan yihiin iyo sida ay u jilicsan yihiin ay ku tusaysaa marka insha allahu tacaala een, waxaan rabaa dee eh, shalayna waa laga hadlay xildhibaanadii eh, gobolka soo jeeday way ka hadleen Een, arrinkan een, anigana waxaan ku daraayay ujeeddada maca- maanta aan u qabanayo een, shirkan eh, waxaa waaye ama press conferencegan waxaa waaye inaan culays saaro eh, arrintii ay shalay eh, xildhibaanada ay ka hadleen eh, gobolka soo jeedo Een, in sha allahu tacaala waa laga guulaysanaa al-shabaab Een, waxaan dowladda ka codsanaynaa marka eh, dadkaas u badan shacabka ee is-abaabulo ee dagaalka wado in la garab istaago in saanad lagu garab istaago in logistics lagu garab istaago in wixii eh, baahidooda ah oo ama ha ahaato eh, hub ama ha ahaato rasaas lala garab istaago sidoo kale waxaan eh, ka codsanaynaa dowladda ayadana een, in yacni ciidanka qaranka sida ayagana ay kusoo biiraan horey way way- way ula dagaalameen oo qeybay ka ahaayeen een, dagaalkii eh, al-shabaab lagaga xoreeyey meelo badan oo gobolka hiiraan ka mid ah waxaan rabnaa sidaasi lamida in ciidamada iyo shacabka oo iskaashanayo shacabka deegaanka oo iskaashanayo inay eh, dagaalkaas ay wada qaadaan annagana aan garab istaagno dowladduna ay garab istaagto Eh, annaga dhan aan isgarab istaagno si al-shabaab loo- loo- loo- looga adkaado waa mahadsantahay shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebookcom hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
mar marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
waxaad degeysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsine magaalada muqdisho khiyaarta aad nagala socotahay gudoomiyaha gobolka banaadir handuuq magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxa uu ka hadlay munaasabad lagu xusayay sanad guradii saddexaad ee kasoo wareegatay magacaabistiisii xilligaas madaxweynaha jumhuuriyadda markaasi federaalka dowladdii madaxweynaha cabdulaahi farmaajo wareegta kasoo baxday xafiiskiisa loogu magacaabay hase yeeshee saddex sano kadib waxa uu muqdisho ku qabtay xalay munaasabad uu ku xuseeyey isagoo markaasi ay dhinacyadu kasoo qaybgalna aada ugu mahadceliyey waxqabadkiisa ayaan lagu soo bandhigayay munaasabadda uu hadal ka jeediyey gudoomiye cumar filish waxa uu markaa sheegay in muhiim ay tahay in dadka ku nool gobolka banaadir ay ka shaqeeyaan horumarkii bilicda iyo caasimadda si dib loogu soo celin lahaa iyo nadaafadda iyo arrimo kale oo muhiim u ah sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyey gudoomiye cumar filish in markaas ay socoto isbedelka ama dabeesha siyaasadeed ah in markaa isbedel lagu sameyn doono sida uu hadal ku dhigay waxa uuna sheegay cidda bedeli doontana uusan ka warqaban hase yeeshee taa bedelkeeda ay tahay in xilliga la joogo waxqabad weyn la sameeyo waa kan maruu ka hadlaya arrimahaas
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله xildhibaanada golaha shacabka ee nagala soo qayb galay caawa munaasabadan mas- siyaasiyiinta kale kuwa xilka haya iyo kuwa aan xilka hayn taliyayaasha ciidamada qalabka sida mas-uuliyiinta kala gedisan ee maamulka gobolka banaadir dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan kuwa aan xusnay iyo kuwa aynan xusnin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa waa munaasabad dhiirigelin ah oo lagu soo bandhigayay muddadii saddexda sano ahayd ee sida midnimada aan u wada shaqaynaynay wixii aan qabanay Eh, xaqiiqdii waxaan wada ognahay qof keligiis wax qaban kara inuusan jirin Eh, waxyaabaha noo qabsoomay waxa ay noogu qabsoomeen iraadada ilaahay ama rabitaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii soo raacana waxay ahaayeen iskaashi u dhaxeeya dowladda soomaaliya oo heer federaal iyo heer gobol si gaar ah mas-uuliyiinta gobolka banaadir oo kaashanaya bulshada reer banaadir ee runtii waxyaabaha noo qabsoomay ma ahayn wax yar ee, mana ahayn wixii aan rabnay inaan qabanno oo waxaan rabnay intaas ka badan inaan qabanno balse inta aan qabannay ayaan ahayn wax si sahlan loo qabtay waxaad og tihiin caqabado badan oo aan nooba qorshaysnayn laakiin qadar ilaaheeya inay nagu yimaadeen oo ay ka mid tahay covid 19 oo ay ka mid tahay rabshado siyaasadeed ee wixii awal jiray oo laftooda u baahnaa la tacaalid oo amni darrada guud ahaan dalka ka jirta ay ka mid tahay ayadoo intaasoo dhan ay caqabado jira ay yihiin haddana lama niyad jebin si midnimo leh ayaa lagu shaqaynayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh Ee, inta aan mas-uuliyaddaas haynana aniga iyo bahda gobolka banaadir oo iskaashanaya waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan sidii aan u dadaalaynay iyo si kasii wanaagsan u sii dadaalno insha allahu tacaala Ee, waad mahadsantiin Ee, mudane dhal iyo marwooyin qayb kasta oo naga mid ah qof kasta oo naga mid ah mansabkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ayaa xil uga saaran yahay inuu la yimaado waxqabad muuqda isagoo ayaan ka ahayn istustus balse ay ka tahay ilaahay dartiis iyo jacayl dalkiisa uu u qabo markaas ayay suurogeli kartaa insha allahu in ummaddeenna aan wax uga tagno mas-uuliyaddu waa meerto hadda waan joognaa berri kale berri cid kale ayaa imaanaysa Ee, ma naqaano ciddana beddeli doonta laakiin waxaan ognahay in nala beddelayo fursadda aan haysannahay waa inta aan joogno intaas aan joogno ayaa mas-uuliyadda naga saaran tahay wixii aan qaban karno si haga- hagar la-aan ah inaan u qabanno oo aan caajis iyo niyad jaleec aan lahayn haddii muddadeennu ay yar tahay iyo haddii ay badan tahaba karaankeenna inaan qabanno ayaa nala ka rabaa caawa in heeso badan iyo ammaan badan naloo akhriyo ujeeddadu ma ahayn Eh, inkastoo aan u mahad celinayo eh, eh, eh, bahda fanka gobolka banaadir haddana ujeeddadu waxay ahayd bal inaan is-xusuusino waxyaabihii noo qabsoomay muddadii aan wada shaqaynaynay wax ka mid a Eh, waan aaminsanahay haddii aan sii dheerayno oo sidii aan u wada shaqaynaynay si kasii dhow aan u wada shaqayno waxaas iyo wax ka badan inay noo qabsoomi karaan Eh, hase yeeshee maalin walba caqabadeeda ayay leedahay ayadoo ay caqabada jiraan ama ay jiri karaan ayaa haddana mas-uuliyaddana saarana waxay tahay inaan jiirno caqabadaha ama culaysyada naga hor imaanayo aanna suuro gelinno waajibaadkii naloo idmaday waan hubaa haddii aan iskaashanno aynaan niyad jebin aan is- isku xirnaanno gacmaha aan isqabanno isqabsanno wax badan oo hadda naga dhiman oo aan dareemi karno ama noo qorshaysan inaan xaqiijin karno magaaladeennan waa magaaladii caasimadda ah ee soomaaliya iyada oo hagaagta waxay ka dhigan tahay ama ay la macno tahay dalka dhan oo hagaagay sida uu u sheegay barfsor dalxa macallinkayga ee magaaladan waa maskaxdii ummadda soomaaliyeed waa caasimaddii soomaaliya cid kasta oo hagardaamaynaysa ama dhibaato u gey- geysanaysa waxay macnaheedu tahay inay soomaaliya dhibaato u geysanayso waayo ma jirto meel danaha soomaaliya oo dhan ay ku wada leedahay caasimadda meel ay ku wada leedahay ma jirto sida soomaaliya ay halkan caasimadda u wada leedahay meel ay u wada u wada leedahana ma jirto marka eh, ilaha ugu muhiimsan ee qaranka ama xarumaha ugu muhiimsan ee qaranka soomaaliya waa halkan ayaa xarun u ah Eh, madaxdii soomaaliya halkaanay joogtaa dowladdii soomaaliya bayskeedii ama fadhigeedii halkaana ah caasimaddii soomaaliya iyada ah sidaa darteed mas-uuliyaddu waxay saaran tahay soomaaliya oo dhan gaar ahaan ciddii ma- yacni loo idmaday mas-uuliyaddaas oo nasiib u heshay inay ama guud ahaan magaalada caasimadda mas-uul ka noqoto ama gaar ahaan ay mas-uul ka noqoto cid walba waxaa laga rabaa inta ay mas-uulka ka tahay inay meel gaarsiiso oo khayrkeed ay tusiso ama kula tartanto wax la taaban karo waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin sidaa darteed waxaan isfaraynaa oo aan isku guubaabinaynaa waxay tahay waxqabad haddii aan nahay guud ahaan iyo gaar ahaanba taas macnaheedu waxay tahay sida guud ahaan mas-uuliyaddu ay noo wada saaran tahay ayaa gaar ahaanna mas-uuliyaddu noo saaran tahay oo qof qofna way noo saaran tahay qoloqolo ama degme degmana waa noo saaran tahay waaxwaaxna waa noo saaran tahay waxaa kaloo mas-uuliyaddana saarana ay tahay magaaladan oo aan ku seexino kuna soo toosinno ayadoo amni ah oo nadiif ah mas-uuliyaddana saarana waxay tahay oo kale magaaladani inay noqoto magaalo hor joogta tacliinta dalka mar hadday caasimaddii tahay aan wada qirayno ardada ama jaamacadaha ka qalin jebisa ama dugsiyada sare ka qalin jebisa dalkoo dhan oo la ysku daro ayay ka badan tahay bal sanadkii hadda ugu dambeeyey inta imtixaanka dugsiga sare gashay ama dugsiga dhexe gashay fiiri gobollada intooda kale isku dardar way ka horreysaa taasaa waxay muujinaysaa eh, inay tacliintiina ugu horreyso tiradii dadkana ay ugu horreyso maxaa yeelay eh, tirakoobka ama boqolleyda ama bersentageka waxbarashada aadda haddii ay halkan ku badan tahay taas macnaheedu waxa waaye dadkaa ku badan waay Eh, eh, ma jirto magaalo sida halkan oo kale ah oo dadkeedu dhan ay waxbarasho aadaan mudan ilaayo marwooyin inaan horu marino tacliintu waxay macnaheedu tahay inaan hor- horumarino dalka aan horumarino eh, dadkeena inaan horumarino dalka oo waxbartay dadka oo waxbartay waa dalka oo horumaray mudan dheereeye marwooyin ma rabo inaan hadalka sii badiyo waxaan isu dardaarmaynaa dadaal inaan labalaabno shaqada ah, muhiimka ah ee aan ka hayno caasimaddeen wabilah towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
labiyii dhexe ee barnaamijka uriiga wararka afar labaatanka saacada hadalsina magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay saaxiibaal markana haddii aan eegno markaas ah, midowda afrika ayaa marka magacaabay guddoomiyaha cusub ee markaasi howlgalka afrika ee admis islamarkaa hore loo aqoon jiray amisom waxaana markaas ah, la bedelayaa shaqsiga la magacaabay uu bedelayaa markaas ambasador francesco madera oo horey dalka loogu ceeriyey gudoomiyaha guddiga midooda afrika muuse faki mohamed ayaa danjiraha markaas ama danjire maxamed el amiin suuf u dhashay camrus u magacaabay ergigiisa gaarka ah ee soomaaliya iyo madax howlgallada kumeelgaarka ee midooda afrika ee soomaaliya atmis wixii ka horreeyey magacaabisan wuxuu ambaasado soof ahaa madaxa xafiiska gobolka eh, shio ee howlgalka xasilinta isku dhafka qaramada midoobey ee maali wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee markaasi cameros danjire suuf ayaa sidoo kale soo noqday madaxa xafiiska gobolka ee howlgalka isku dhafka ee midooda afrika iyo qaramada midoobey ee eh, darfuur lagu magacaabo isagoo oo gudanaya balwaajibaadkiisa danjire wuxu uu sii wadi doonaa xiirada dhow uu joogto uu markaa joogta xiriirada dhow uu markaas joogtada ah uu la yeesho madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo daneeyaasha kale ee soomaaliyeed ee taageera hirgelinta qorshaha kala guurka ee soomaaliya iyo gedi socodka ballaaran oo dowlad dhiska soomaaliya ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha guddiga midooda afrika muuse faki mohamed wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa bishii abriil ee sanadkan dalka ka eriyey wasiirkii hore ee midooda afrika waa wakiilka hore ee midowda afrika ee soomaaliya ambassador francisco madera ay u aqoonstay isaga oo markaa eh, ku eedeeyey inuu markaa ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqdiisa islamarkaana aan dalka laga rabin hase yeeshee taa beddelkeeda waxaa arrintaa ka soo horjeestay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo taa oo markaa khilaafyada u dhexeeya dhinacyadu xilligaas ee cudurkiisa kusii shareynayay dhinaca kalena haddii aan eegno markaan saaxiibayaal eh, gudoomiyaha golaha badbaado bulsho nabadoon abaabul oo shir jareed qabtay ayaa waxa uu madaxweynaha dalka eh, u sheegay inuu indhaha kala furfuro markaasi islamarkaana ha- aada ugu nugnaado dagaalada dalka ka socda ee al-shabaab markaa ay geysanayaan waxa uu sheegay in dalka al-shabaab ee markaasi ay gobolo badan oo dalka ay joogaan islamarkaana ay dad shacaba ay laayanayaan hase yeeshee ugu baaqay in markaasi loo mido waa ka nabadoon abaabul oo markaa arrintaa ka hadlaya anakoo odayaasho golaha badbaado bulsho ah oon guddoomiyahooda aniga ahay ku-xigeenkii nowreedda iga fadhiyo waxaan inaan ka tacsiyeyna rabnaa dhibaatadii ka dhacday shalay beledweyne gobolka hiiraan oo dhibaato saa'ida ahayd iyo kasii hor gobollada dhexe ceelal iyo adduunyo iyo hormuud iyo waxyaalo badan oo la qarxiyey waxaan rabnaa inaan ka tacsiyeyno inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan rabnaa doo xukuumadda soomaaliya waxaanu meeshaan uga baaqaynaa ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada meeshaan waxaan ayaanta maqlo weynaa macaawisley macaawisley macaawisley afarta ciidanoo dowladda kuma jirto ciidamada dowladda dastuurka soomaaliya ku jiro military waaye asluub waaye boliis waaye nabad sugid waaye afarti ka mid maa qabiil hadduu isxilqaamo oo balaayo galo naftirkiisa suboortiyaa la rabaa moral in loo sameeyo sida looga jawaabay amba looga tacsiiyey xataa waa liidataa si liidata waaye ra-iisul wasaaraha waxaan rabnaa waxa dowladdan aan ugu hanweynahay oo aan aada ugu hanweynahay waa inay dalka xurayso ay waxqabato waaye dowladdu waxaa moodaa inay aad iyo aad iyo aad iyo aad fadhigeeda uga hadlayso fadhi ma rabno waxaan rabnaa dadkaas hadda sh- dhibaatada ku dhacday in wafdi loo diro wafdi heer qarana inuu tago in niyadda loo dhiso inaan dadka shabaab lagu sii dhammaynin shabaab dowlaa la diriri karta qabiil lama diriri karo waxaan rabnaa qabiilka waa isxilqaamay hadduu isxilqaamo in la xoojiyaa la rabaa maahane ma lagu fiirsaa ase meel haddii xoogaa nimankaas xanuun ka gaara meelay baaba'ayaan dad oo ebriyahay dilayaan waxay gubo waayaan isgaarsiintii gubo waayaan ceelashii bajiwaan midda labaad xildhibaanada soomaaliya waxaa la rabaa inay baaq soo saaraan ay dadkooda wax u qabtaan ay meesha tagaan war afar odayoo xawa- bahalka xildhibaano xawaadlahan u jeeda war gobolka hiiraan inta xildhibaanoha kasoo jeeda ha tagaan madaxweynihii waa jiryaa madaxweyne ku-xigeenkiina waa jiryaa madaxdina waa jirtaa war dowladda soomaaliya ma u jeedno roolkeedii waa maqan yahay roolkeedii ha soo ceshato hadda ra-iisul wasaaraha maalin wuxuuna yidhi jidka oo balcadaanba soo celin rabnaa wure shabaabaan ka dhisi karin war usugyaana dhahaya fiiri oo dalka inuu isuga xureeyo la rabo uu leeyahay balcadaanan aan kasoo naqayna haddaan dadkooda xuraysan war aniga xuraysa maa shabaab la diriri maa usaa laga rabaa inuu la diriro asagaa ra-iisul wasaarihii ah asagaa xukuumadda soomaaliya ah waxaan rabnaa dowlo xukuumadda indhaha inay kala furtaa la rabaa indhaha kala qaado wala xeygeeyo weysana ma aragno logistikay wadda ma aragno wax suboorti morala ma aragno waxaas war maan wafdiyaan baxay waa soo galay dalka lagu xureeyo maa dalka alla xureeyo xamaraa buuxdo meelaan roogsanaan la'nahay war gudahaan ku jirna aansan is ilaaliyo weynaaye yay nooga darin yay nooga darin kuba xumaayoo teganayaa niyadda loo dhisin indhaha kala qaada war indhaha madaxweyne adigana indhaha kala qaad saas si raysa ma ahan dadka waa wareersan yahay tii uu ku jiraa tii erbil isaailo afartankii sano maan ku jiraynaa haddaa timida waa kuu bagnay war noo bagabanjir ha naqanin ee wax noo qabo ee fadhiga ka kac guriga u xirta lee lagu dhowaa guriga waxaad la xiri ole nin noo shaqeeya mihid adiga mugaad guriga naga xidhayso madaxweyne guuxaa beledka ka jiro guuxa waa badan yahay wax badanaa ka jiro warrame ma karno dowladda waa rabnaa waa nooga caddahay inaan wax dhaliilayna yaan loo qaadanin waxba dhaliili mayno laakiin faraska jaydalka waa loo sii naqaa jaydalaan bash idinku dhowaynaa wax in laydinkaga dheefaa la rabaa dowladda waa rabnaa waa rabnaa kii horeo fadhiidka hay ma rabin hoogga iyo madowga ma rabin waa beesho caalamka waa soo celisay unuga yaana soo celaa niyadayn yaa jabo weyse beesha caalamka ka daba wareegayna unuga horta niyadayna soo celi war waxaa naga qaba war jawaran diyaarad u raacayna haddana beledweyne diyaaradaa loo raacuwaa war wisil iyo adduunyo ah hormuudka soo guuro we meel la arkee la jiyo war madaxweyne fadhiga ka kax guriga u xirtaad ganjeeladaada maad ka adagta war ganjeeladaada wax ku dar ood xirayso waan waxaana rabaa inayna ku niyo jebin waa la dhimayaa dadkaas manaansha dagaal la gelin xataa mahooda ma dhaafileen ilaaha ku xukuma dhimashada dadka yaan lagu cabsiinin hore u socda waana mahadsantii soomaalidana waxaan rabnaa hal aagoo furano inta kala dayayso waxba lagu qaadi maayo aagaga ha la furo dowladdana fadhiga ha ka kacdo dowladdan diyaasbarana uma badno xoogaa waana ha cabseesaan arka war ra-iisul wasaaraha fadhiga ha ka kaco waa u begaynay qorax joog waayaan lahayn yaa kubadda kaale kasoo diraya taleefonka waa ka liidatiina fadhiga ka kaca waana mahadsan kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo idahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiinyada ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiima lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkada fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
qeybihii dambe barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaad ee hadalkana magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay kheyarta wadna nagala socota markaana warbixinada aan soo gudbinay mid ka duwan ayaan idin haynaa deegaanka lagu magacaabo dhinowda ee ka tirsan gobolka mudug waxa uu markaa ah aasay caad gooryo dhalinyarada deegaankaasi ayaa dalbada gurmad wax lagu qabanayo bulshada deegaankaasi ku nool haddaba warbixinta arintaas ku saabsan waxaa inoo haya waraayiga Maxam- mahad nuur axmed
dhinowda waa deegaan ka tirsan gobolka mudug kaas oo wajahaya dhibaatooyin sannadyadii dambe ay ugu daran yihiin bacaad ku habsaday oo saameyn dhinacyo badana ku yeeshay deegaan xeebeedkan bulshada ku noolayd oo xabaalay dhammaan noloshii deegaanka ka jirta waxaa aasmay masaajidadii waxaa xabaalmay dugsiyadii qur-aanka waxaa xabaalmay isbitaalladii waxaa xabaalmay ceelashii biyaha laga cabeeyey ololo loogu gurmanaya dadka deegaanka ee bacaadka looga barakacay ayay bilaabeen qaar ka mid a dhallinyarada deegaanka ee ku sugan magaalada muqdisho dhammaanba adeegyadii asaasiga ahaa ee deegaanka dhownooda ayaa bacadaasay shaafici cali roore ayaa guddoomiyaha dhallinyarada isku xilqaantay barnaamijkan ee gurmashada deegaanka dhownooda ayaa ugu baaqay dhammaanba ummadda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya madaxda maamulada hay-adaha samafalka inay qayb ka qaataan samata bixinta bulshada deegaankaas oo dhammaan u bacadaasay inaan shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya iyo dhammaan maamul goboleedyada soomaaliyeed aan la wadaagno arrin saamayn iyo xanuun iyo dhibaato nagu noqotay oo aan xamili weynay oo aan go'aansannay inaan dadkeenna soomaaliyeed ee muslimka ah aan la kaashanno deegaanka la yidhaahdo dhinowda oo ku yaalla xeebaha gobolka mudug sida dadka qaar ay arkeen waxaa ku habsaday bacaad ama ciid guuraysa bacaadkaas iyo ciiddaasi oo xabaalay dhammaan noloshii deegaanka ka jirta waxaa aasmay masaajidadii waxaa xabaalmay dugsiyadii qur-aanka waxaa xabaalmay isbitaalladii waxaa xabaalmay ceelashii biyaha laga cabeeyey waxaa xabaalmay guryihii deegaanka ahaa suuqyadii waxaa sidoo kale aasimay wadooyinkii magaalada soo geli jiray ee gaadiidka ama waxyaabaha magaalada ku socda ganacsiga lagu keeni jiray oo magaalada go'doon ka dhigay kumanaan qoys oo soomaaliyeed oo halkaa degan maantay noloshooda waxay ku jirtaa go'doon waxaana go'doomiyey waa bacaad iyo ciid xaddigeedii ka baxsan oo aysan ayagu waxba ka qaban karin arrintaasi saamaynta ku yeelatay dadkaas soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee ku nool magaalo ka mid ah magaalooyinka soomaaliya waa arrin aysan dadka deegaanka iyo dadka u dhashay deegaanka aysan keligood waxba ka qaban karin una baahan in dadka soomaaliyeed ee iyo dowladda soomaaliya iyo dhammaan bulshada caalamku ay iska kaashato si wax looga qabto waxaa sabab u ah abaaraha wakhtiga dheer ka socday soomaaliya oo jaray dhirtii iyo cawskii ciidda calinayay kadibna ciiddii ayaa dabayshu soo qaaday sidaas bayna magaalooyinkii ku aastay waxaan maantay cod dheer ku leenahay walaalayaal waxaan u baahannahay gacantiinna waxaan u baahannahay garabkiinna waxaan u baahannahay in aad nagala badbaadisaan dadkaas soomaaliyeed ee dhibaataysan halista iyo dhibaatada soo food saartay ee bacaadku uu sabab u yahay waan naqaanaa fatahaadaha waan naqaanaa dabka waan naqaanaa maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha kale sida loola tacaalo laakiin ciid guuraysa oo guryihii iyo noloshii aastay si loo xaliyo way adag tahay
qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed iyo sidoo kale dadkii ka qayb galay barnaamijkan u gurmashada deegaanka dhanowda ayaa dhankooda baaq u diray dhammaanba cid kasta oo qayb ka qaadan karto samata bixinta bulshada saameynta ba-an uu ku yeeshay bacaadkaase guryahooda waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee u taagan inay badbaadiyaan magaaladaasi dhinooda oo aad arkaysaan inuu bacaadku dhinac walba uga yimid taariikhda aya waxaan ku arki jirnay magaalooyin aasmay taariikhduna hadba dad unbaa u jooga dadkaasi u joogay ayaa hadba la tacaali jiray sidii ay bacaadyadaas iyo waxyaabahaasi dhibaatada u geysanay deegaanka ay uga qaban lahaayeen maanta inaga ayay marti inoo tahay magaaladan bacaadku dhinac walba ka hareereeyey oo masaajidadii iyo isbitaaladii iyo dugsi qur-aankii iyo deegaankii dadku ay deganaayeen ay u dhow yihiin dhammaantood inay qarsoomaan waxaa jira barnaamij markaa khayri ah oo ay dhallinyarada deegaanku isu abaabuleen in ay kaga badbaadiyaan bacaadkaasi oo dadka deganna ay tuuladaasi ay u noqoto mid wanaagsan oo nolosha ay ka suurtoobayso sidaa halkudhigga ka muuqanaysana raadadka muuqda ee ummaddu ay ku noolayd ama ha ahaado qaybta ay degan yihiin ama ha ahaato meelaha ay ku cibaadaystaan ama ay wax ku bartaan oo saas uga baaba'ay in garab lagu siiyo baaqaasi ayaan ku beerinaynaa tabarucaadka iyo dib u habayntana waxaa lagu soo hagaajin karaa lambarada idinka muuqanaya shaashada ad arkaysaan dhammaan bangiyadii soomaaliyeed ee dadku ay ku xiriiri jireen in loo wada sameeyey si gurmad guud loo wada helo si magaaladaasi loo badbaadiyo soo qaybgalkiinu aada u muhiim u yahay habsatay bacaadka uu ku habsaday deegaankaas waa deegaan ka tirsan gobolka mudug xeebta ku yaalo deegaan xeebeed ah sida sawirka ina kaga muuqdo tabeelaha ciid baa ku habsatay ummadda meeshaa joogtana awood uma heli karto ay isaga difaacaan waxay gurmad uga baahan yihiin walaalahooda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama dowlad goboleed ha joogaan ama federaal ha joogaan ama dibadda ha joogaane waxay gurmad uga baahan yihiin walaalahooda soomaaliyeed inay ka kaalmeeyaan ciiddaas sidii ay isaga difaaci lahaayeen waxaa kaloo rabaa dad ka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibadba in ay deegaankaas aynan u kala hadhin wax kaqabashadiisii waa deegaan dhan oo dugmay masaajidii lagu cibaadaysan jiray ayaa xirmay dugsi qur-aanadii ayaa xirmay ceelashii ayaa duugmay jidadkii ayaa xirmay waxa weeye waxaa ku habsaday wax aanay maarayn karin dadkii deegaanka ahaa ee meesha deganaa bacaad iyo ciid iyo wax la mid ah oo fudud haddii sidaas loo sheego way fududaanaysaa laakiin run ahaantii waa mucjiso ciiddu waxaan naqaanay in ay qofka ku cunto markii la duugo dhulka laakiin dadkiioo nool ayaa guryahoodii ku aasmayaan dadku waxay u baahan yihiin hooy qofka biniaadamkaana haddii hoygiisa cilada ka soo gasho waa waxyaabaha ugu daran waa nolosha aasaaskeedii ummadda soomaaliyeed annagoo aan fariinta halkan aan ka dirano aan dheerayn waxa aan cod dheer cod dheer cod dheer ku leenahay ha loo gurmado shacabka iyo dadka reer dhinowda ka badbaadi dhinowda bacaadka isku biirsha awood iyo baawir ayaan leenahay ummadda soomaaliyeed
deegaanka dhinowda waxaa isugu darmay abaar iyo sidoo kale bacaad guuraya oo runaantii ah laba musiibo ceelashii yaraa biyaha ka heli jireen masaajidadii ay ku cibaadaysan jireen iyo sidoo kale dugsiyo quraamadii ay caruurta wax ku bari jireen intiiba way aasmeen runaantii noloshii dhan aasaaskeedii oo dhan baa ka maqan Ee, waa dad meel cidla ah taagan wax ma dhaamaan dad jasiirad ku nool oo cid u maqana aysan jirin marka een, warka badin mayno een, qof kasta runaantii waxaa u malaynaya fariinta dhinooda inay soo gaartay meel kastoo miidiyahay taalla Een, dab- marka waxaa leeyahay qof kasta oo soomaaliya oo fariinteena arka een, waxaan rajaynaynaa kasoo jawaabaan Een, akoonnadu waa kuwan ku qoran hoos anigu deegaanka waa waa ku noolahay waana ka imid aqoon baana u leeyahay deegaanka deegaanka waxa weeye masiibada ka jirta ee, masiibo aad loogu dulqaadan kara maahan deegaanka dhanooda waxa uu ku yaallaa xeebaha bari ee gobolka mudug waxaana gebi ahaanba aasi bacaad ama ciid guurayso oo dhammaanba xabaashay guryihii iyo sidoo kale goobihii muhiimka ay ku yaalla deegaankaasi dhallinyarada isku xilqaanta ka qayb qaadashada gurmadka deegaankaasi sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku dhaqan ayaana soo bandhigay dhammaan akoonnada ay ka qayb qaadan karaan cid kasta oo door ka geysan karto samata bixinta bulshadaasi mahad nuuri axmed raadiyaha iyo tifiga dalsan muqdisho
gudahaan caawa barnaamijka wariga wararka afar iyo labaatanka saacada dalsana magaalada muqdisho qaartan dhegeystaha waa anaga intaa barnaamijkan kiisa intaan ku kulmi doono waa anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud oo barnaamijka soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameeyay barnaamijkan kiisiga nabadgelyo